haarun waa mahadsan tahay qaraarkan waa qaraar aad muhiim u ah sidan ognahay waxaa jiray sustainable development goals adduunka uu higsanayo sustainable development goal three point one oo qeexaya ho dhimashada hooyada in la yareeyo sanadka laba kun iyo soddonka iyo sustainable development goal three point two oo qeexaya ilmaha shanta sano ka yar dhimashadooda in la yareeya ama maaragtay laga hortaga ilmaha u dhimanaya cudurro laga hortagi karo inay u dhintaan in laga hortago laba kun soddonka marka la gaaro yoolalkaas marka adduunyada ay dhigteen ilaa konton iyo sagaal dal ayaan u muuqdo inay ka dabamarayaan oo ay laba kun soddonka yoolkaas laleeyahay ay gaari karin u muuqdo soomaaliyana ay ka mid tahay dhimashada hooyada dhallaanka soomaaliya aaday u badan tahay boqolkii kun oo hooyo oo uur qaada sanadkii waxaa dhimata soomaaliya lix boqol iyo labaatan iyo kow hooyo ah ayaa dhimata marka sidaa darteed qaraarkan wuxuu ugu baaqayaa adduunka inay u midoobaan sidii wadamadaas kadib dhacay yoolkaas laleeyahay sidii yoolka xilligaas ay ku gaari lahaayeen targetkii la rabay ay ku gaari lahaayeen adduunka inuu u midoobo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo adeeg bixin ahaanba maarata mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka ayuu ku baaqayaa qaraarkan waaya marka soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caruurta ka yar shanta sano hooyooyinka uur kale ay maaragtay dhimashadooda aada u badan tahay xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiinna ay aada u adag yihiin qax barakaac dagaalo colaado muxuu ka bedelaya qaraarkani soomaaliya ma dhaqaalaa laydin siinayaa ma khubaraa laydin siinayaa ma aqoon baad helaysaan siduu u shaqaynaya
qaraarkan adduunyada wuxuu ugu baaqayaa in hadda qaraarkii inta badan dowladihii deeqbixiyayaasha ahaana ay qaateen oo inala sponsor gareeyeenna waa waa wax kaleoo lagu farxa ayadana marka haddii marba qaraarkii ay nala qaateen oo ayagii ay sponsor gareeyeen lana ansixiyey waxay ka dhigan tahay yani commitment ballanqaad adduunku uu ballan qaaday in maaragtay dhimashada iyo hooyada iyo dhallaanka in la yareeyo maarata meel loogu soo wada jeesto in laisla qaatay adduunku isku raacay ay ka dhigan tahay taas waxay nooga dhigan tahay annaga in maaragtay dhaqaalo badan loo helo maarata la dagaalanka dhimashada hooyada iyo dhallaanka in dhaqaalo loo helo in focuska la saaro oo maaragtay dhaqaalihii caafimaadka lagu bixin jiray adduunka in intays badan mudnaanta la siiyo hooyada iyo dhallaanka adeegyada hooyada iyo dhallaanka in oo mudnaan la siiyo waxay ka dhigan tahay in maaragtay maaragtay prioritiska iyo policyga iyo service deliveryga adeeg bixinta iyo technical supportiga iyo financingka intaba in maaragtay loo soo jeesto in wax laga qabta dhimashada hooyada iyo dhallaanka ayaa maaragtay mudnaan uuna siinayaa taasaa marka waxaan rajaynaya insha allah tacaala garab in adduunka noogu noqoto maadaama ay ballan qaadeen garab in noogu noqoto waxaan rajaynaynaa marka soomaaliya hadda waxaa la helaa magaalooyin dhan oo laga yaabo in adeegyada oo qaliinka hooyada lagu kala badbaadinayo inuusan ka jirin waxaa laga yaaba magaalooyin dhan isbitaalla inaysan lahayn waxaa laga yaabaa khubarada maarata dhakhaatiirta xirfadooda maaragtay qaliinka inaysan badneen ama dhammaantood xirfadda ay nagu yaryihiin takhasusiyada noocaas dad kale marka waxaan ugu faa'iidaysan doonaa inaan kordhino dhakhaatiirta xirfadooda ay noocaas tahay kala badbaadiyo hooyada marka ay urka leedahay dhalaweyso oo kale inaan badino xarumaha hooyada dhallaanka inaan kordhino isbitaalladeena inaan tayayno in maxay ahayd ayaan ugu faa'iidaysan doonaa waxaan annagana dadaal u gali doonaa mudnaanta koowaad iyo awooddeena inaan usugu geyno sanadaha soo socoto halka hadda lix boqol ka badan ay hooyo naga dhintaan sanad walba boqolkii kun ay ka dhintaan waxaan awood usugu geyn doonaa numberkaas inuu aad u yaraado oo laba boqol iyo maaragtay iyo boqol iyo wax ka yar la gaaro ayaan rajaynayna aan ku dadaali doona hadduu ilah yidhahdo taageero inaan u heli doonana waa rajaynayna maadaama commitmentigaas la helay hadda ballanqaadkaas waaya marka qaraarkan fikraddiisa waxaa iska lahayd soomaaliya wadamo kalena way taageereen sidee buu idinku dhashay bal ansixintiisa yaa ansixiyey
qaraarka waxaan horta wakiil uga ahaan ko iyo labaatanka wadan ku baxay laisku yihahdo eastern mediterranean region urarka caafimaadka adduunka shan region ayuu u qaybsan yahay regionka soomaaliya ay ku jirto waxaa la yihahdaa eastern mediterranean region waxaa ku jira inta badan wadamada carabta bakistan afghanistan iyo sudan iyo jabuuti iyo maaragtay ay annaga ayaa ku jirna marka wadamadaas marka annagoo wakiilka ah ayaa resolutionkani aan gudbinay oo aan u gudbinay guddiga fulinta ururka caafimaadka adduunka ilaa saddex boqol oo proposal ka badan oo ay maaragtay loo gudbiyey ururka caafimaadka adduunka gudbooda fulinta ayuu ka mid ahaa oo number yar lasoo aqbalay numberka yaraa ee lasoo aqbalay ayuu ka mid ahaa kadiba haddana maaragtay waxaan raadinay taageero adduunka ugu raadinay in maxay ahayd co-sponsor wax la yidhahda ay nala qaadaan ay nala sheegtaan oo ay nala lahaadaan dowladaha aan ugu baaqnay dowlado badanaa ugu dabayntii nala qaatay oo ay ka mid yihiin inta badan dowladaha yurub iyo maraykanka iyo canada iyo ay ka mid yihiin marka qaraarka hadda markaan jeedinaynay annagoo wakiilka ah imro region madiqada imro ee kow iyo labaatanka dal annagoo wakiilka ah ayaan jeedinay marka muxuu ahaa dowladda advocacy u samaynayso dowladaha kale maaragtay la diilgaraynayso kala kala xaajoonayso soomaaliya ay ahayd laakiin qaraarka waxaa iska lahaa oo maarata wakiil aan uga ahayn dowladahaas imro oo dhan aan wakiil uga ahayn marka negotiation aad u badanaa la galay in aan wax kale lagu darin oo sidii annagaan usoo jeedina loo qaato marka taas oo ugu dabayntii aan ku guuleysanay